wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta shir la qaadatay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha horumarinta ganacsiyada shirka ayaa waxaa si rasmi ah u daafuray wasiirka wasaaradda ganacsiga cabdulaahi cabdi maxamed isagoona xusay in wasaaraddu ay dadaal badan ay ku bixinayso kobcinta iyo dhiirigelinta ganacsiyadaha yaryar iyo kuwa dhexe kuwa oo lafdhabar u ah horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed marka uu shirkaa soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuuna ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda koonfur galbeed waxaa sharaf u ah inay shir la yeelato dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga qeybihiis kala gedisan hay-adahaas isugu jiray kuwa maxalli ah iyo kuwa caalami ah ujeeddada ugu muhiimsan ee kulankana maanta wuxuu ahaa wasaaradda inay soo bandhigto istaraatiijiyadda ay ugu talagashay in lagu hago arrimaha horumarinta ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe sidaan la socono ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe waxay lafdhabar muhiim u tahay horumarinta dhaqaalaha marka si dhaqaalaha deegaanka iyo maaragtay guud ahaan dowladda koonfur galbeed kor loogu qaado waxaa muhiim ah inaan taarget gareyno sidii aan ku kobci lahayn sidoo kale aanan cabacitigooda ku dhisi lahayn ganacsiyada yaryar run ahaantii shirka waxaa nagala soo qaybgalay hay-ado waaweyn oo ka shaqeeya arrimaha ganacsiga kuwaasoo warbixino naga siiyey shaqooyinka ay haayaan iyo maaragtay howlaha ay wadaan wasaaradda maalmihii lasoo dhaafay mise ayaantan waxay ku mashquulsaneyd inay kulamo kala goonigooni ah la yeelato dhammaan saamiilyada ka shaqeeya arrimaha horumarinta ganacsiga hadday ahaan lahayn bangiyada iyo ganacsatada naftarkooda aan ogaanaynay xaaladahooda iyo siday ku shaqeeyaan shirkan wuxuu qayb weyn ka yahay shirarka ay wasaaradda rabto inay ku kobciso horumarinta dhaqaalaha dowladda koonfur galbeed iyadoo la kaabaya ganacsiyada yaryar waxaan rajaynayaa inay maaragtay wax guula ka soo baxaan aad iyo aad umahadsantihi